لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر نالوه فآل المصطفى أكرم بآله ميامين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام والسخاء siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhiganno manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ahaa khaatamulambiyaa'i warusul kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamaynayn u soconno si guudna arrintaas waxay ahmiyad ugu leedahay al'umma alislaamiya gaar ahaan alxaraka aljihaadiya iyo adaliica almujaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudbo oo la soo gooyey biidnillaahi tacaalaana aan joogno calaa abwaabi alkhilaafa araashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeennan aan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh
فآل المصطفى أكرم بآله ميامين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي على الأعداء دائرة رحاهم بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي تقاة أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال haddii aan eegno dhalashadii nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam iyo nasabkiisa sharafta badan waxaa laga wada dharagsan yahay inuu nebigu yahay dadka kuwooda ugu sharafta badan dhanka nasabka abuur ahaan iyo dabic ahaanna uu yahay midka ugu dhammaystiran xadiid saxiix ah oo nebiga salallaahu calayhi wasallam laga wariyey wuxuu yidhi alle wuxuu carruurtii ibraahim ka doortay ismaaciil reer bani ismaaciilna wuxuu ka doortay kinaana kinaanana wuxuu ka doortay quraysh qurayshna wuxuu ka doortay reer bani haashim aniguna reer bani haashim buu iga doortay al-imaam al-bukhaari raximahullaah ayaa sidaan u sardiyey abtirka suubanaha salallaahu calayhi wasallam wuxuuna yidhi waa abulqaasim moxamed ibnu cabdilaahi ibnu cabdilmutalib ibnu haashim ibnu cabdimanaaf ibnu qusay ibnu kilaab ibnu murrah ibnu kacab ibnu lu'ay ibnu khaalib ibnu fihr ibnu maalik ibnu nadar ibnu kinaana ibnu khusaymah ibnu mudrikah ibnu ilyaas ibnu mudar ibnu nisaar ibnu macaddi ibnu cadnaan imaamulbaqawi wuxuu kitaabka sharxu sunnah ku yidhi ma bannaana xifdinta abtirka rasuulka salallaahu calayhi wasallam wixii ka korreeya cadnaan ibnulqayim isaguna markii uu tiriyey abtirka rasuulka salallaahu calayhi wasallam uuna gaarsiiyey ilaa cadnaan wuxuu yidhi ilaa laga soo gaaro cadnaan waa abtirsiimo sax ah oo la hubo dadka hiddayaqaanka ahna ay isku waafaqsan yihiin wax khilaaf ah oo ka dhexeeyana ma jiraan wixii ka korreeya cadnaan waa la isku khilaafsan yahay laakiin la iskuma diidana in cadnaan uu ka mid yahay carruurtii ismaaciil calayhisalaam ibnu sacad wuxuu isaguna dabaqaadka ku yidhi waxaa habboon in laga gaabsado wixii ka dambeeya cadnaan ilaa ismaaciil nasabnimada wanaagsan waxay ahayd welina tahay mid maqaam iyo maamuus ku leh nufuusta bashariga ah inta badan qofka ka soo jeeda reer wanaagsanna dadku uma diidaan inuu safka hore soo istaago ha noqoto inuu nebi noqdo ama uu boqor noqdo sidaasi darteed maadaama moxamed salallaahu calayhi wasallam loo diyaarinayay inuu noqdo nebi wuxuu allaah ka soo saaray reer nasab ahaan wanaagsan si taasi ugu noqoto mid ugu kaalmaysa in dadku ay hareerihiisa buuxiyaan isirka nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam waa mid wanaagsan oo qaali ah wuxuu ku abtirsadaa ismaaciil calayhi salaam iyo ibraahim oo ah khaliilullaah waana ajiibidda baryadii nebi ibraahim iyo bishaaradii nebi ciise calayhi salaam sida ku cad xadiid laga wariyey nebiga salallaahu calayhi wasallam oo odhanaya anigu waxaan ahay baryadii aabbahayga ibraahim iyo bishaaradii walaalkay ciisa
وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد
محمد مع المقفي أحمدا الحاشر العاقب والماحر ردا وهو المسمى بنبي الرحمة في مسلم وبنبي التوبة وفيه أيضا بنبي الملحمة وفي رواية النبي المرحمة طه وياسين مع الرسول كذاك عبد الله في التنزيل والمتوكل النبي الأمي والرؤوف الرحيم أي رحمي وشاهدا مبشرا نذيرا كذا سراجا صل به منيرا كذا به المزمل المدثر وداعيا لله والمذكر ورحمة ونعمة وهادي وغيرها تجل عن تعداد sida la og yahay cabdulaahi oo ahaa aabbaha dhalay nebiga sala allahu calayhi wasallam ayaa guursaday aamina bintu wahab cabdulaahi wuxuu ahaa wiilka loogu jecel yahay carruurta cabdilmutalib waxaana si looga badbaadiyo gowraca uu aabbihii ku furtay boqol neef oo geel ah isagoo markaa kadib u guuriyey haweenaydii ugu sharafta badneed haweenka makka taas oo ah aamina binti wahab ibnu cabdimanaaf ibnu suhrah ibnu kilaab cabdulaahi ayaa durba geeriyooday iyadoo aamina ay caloosha ku qaaday moxamed salallaahu calayhi wasallam waxaana lagu duugay cabdulaahi magaalada madiina oo ay degganaayeen abtiyaashiisa reer caddi ibnu najaar isagoo ka soo noqday safar ganacsi oo uu ku aaday shaam ayuu cabdulaahi soo maray magaalada madiina halkaas ayay na'jashiisa ku dhammaatay waxaana ka haray ruuxtaasi daahirka ahayd ee ay dheebsatay dunida kaas oo ah nebi moxamed sala allaahu calayhi wasallam sagaal bilood oo xamli ah kadib waxay aamina foolatay wiilka noqon doona sayidka bashariyada oo idil maalin isniinah khilaaf la'aan laba-iyo tobanka rabiicul awal sannadkii caamul fiil ee aannu ka soo hadalnay waxaana ay ku dhashay gurigii abitaalib ee togga reer bani haashim sheekh abuusaciid asaylici ayaa sii ambaqaadaya faahfaahinno dheeri ah oo ku saabsan dhalashadiisii iyo haweenkii nuujiyey suubanaha sala allaahu calayhi wasallam nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam dumar dhowr ah ayaa soo nuujiyey wa awalu man ardacatu waxay ahayd thuwaybatu amatu camihi abilahab kadibna rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxaa nuujiyey xaliimatu sacdiya thuwayba nebiga caleyhi salaatu wasalaam way nuujisay rasuulkana caleyhi salaatu wasalaam wuu sheegay thuwayba inay hooyadiis ahayd kadibna waxaa nuujiyey rasuulka caleyhi salaatu wasalaam xaliimatu asacdiya oo reer bani sacad u dhalatay xaliimatu sacdiya qisadeedi waxay ahayd reerkan banu sacad deegaankaas ay deganaayeen abaar bay ku habsatay ee xilligaasna dadka caruurta magaalada lagu dhalay waxaa loo raadin jiray hooyooyin naasiya oo baadiyaha degan maadaama baadiye ay ka caafimaad fiican tahay magaalada xalimatu sacdiya iyo gabdho kaleeto reerkaas u dhashay ayaa waxay ka soo tageen baadiyadii banu sacad waxay yimaadeen magaalada mako iyagoo raadinaya caruur ay nuujiyaan lacagna markaas ay ka qaataan xalimo markay ka sheekaynaysay ee safarkeeda magaalada maka ay u soo aaday waxay tilmaantay inay soo baxeen iyagoo markaas ay wadatay dameer oo iska liita waxaana la socday ninkeeda oo alxaaris ibni cabdilcuza la dhihi jiray ayaa la socday waxay tiri waxaan wadanay hal neefgeel ah oo waayeel ah oo caano aan laga helaynin sanadkana waxay ahayd sanad abaar ah waxay wadatay xalima markaas cunug yar ayada ay dhashay habeenkii lagama seexan jirin wuu oyn jiray hooyadiisana kama heli jirin caano markaas ku filan xalima waxay tiri magaalada maka markii aan soo galnay gabdhihii nala socday gabar kastoo ka mid a waxaa loo bandhigay nebiga caleyhi salaatu wasalaam oo markaas yatiim ah aabihiis horey u geeriyooday gabdhihii way dhibsadeen inay qaataan waxay dhaheen innahu yatiimun xalima waxay tiri gabdhihii ila socday mid kastoo ka mid ah waxay heshay cunug oo waalidkiisa uu nool yahay way soo qaadatay waxay tiri aniga wax kale waan waaye markaase waxaan isdhahay intii aan anigoo faramaran iska laaban lahaa yatiimkan ayaan qaadanayaa waxay tiri waxaan u sheegay zawjkayga saaxiibkayga waxaan ku idhi yatiimkan oo min bani cabdilmudalib ayaan qaadanaya fa casa allaahu an yanfacanaa bihi wuxuu yidhi way fiican tahay way soo qaadatay nabigeena caleyhi salaatu wasalaam waxay la timid meeshii magaalada marka ay ka deganayd waxay tiri barakadii bidaayadeedii markaasba noo bilaabatay markii islamarkii markii guriga aan la tegay labadii naas oo cunugeedii oo wax loogu waayay ayaa ilaahay subxaana watacaala canu ku soo shubay nebiga wuu nuugay ilaa uu dhergey walaalkiisa oo xalimo dhashayna isagaa sabab kaleeta isagana wuu ku dhergey ninkeedii ayaa wuxuu u istaagay hashi ay wateen oo caano aan laga helaynin wuxuu arkay ayadoo candhadeedii markaas oo buuxda caano badan ayuu ka soo lisay waxaa weeye xaliima way ka dherigtay isagana saas oo kaleeto markaasaa ninkeeda wuxuu ku yidhi yaa xaliima taclamiina wallaahi laqad asabnaa nasamatan mubaaraka ilaahay subxaanahu watacaala nicmadaas iyo barakadaas oo nebiyulaahi moxamed cunug yar ah xaggiisa inay tahay way garteen arigooda ilaahay subxaanahu watacaala maalin kasta markii la soofiyo isagoo dhergan oo caano leh inuu galabtii lasoo celin jiray labadii sano oo lagu heshiiyey inay nuujiso markii ay dhammaysatay ayaa iyada iyo ninkeedii waxay isdhaheen cunugan muddadiina way dhammaatay aad bana noo anfacay ee aan soo ceshano haddii aan awoodi karno way soo kaxeeyeen hooyadiis oo magaalada maka joogtay u keeneen oo isigoo markaas aad u ladan oo aad ay u daryeeleen nicmada iyo dadaalka ay ku bixin ay ka muuqato markaasaa waxay dhaheen wallaahi maa ra'aynaa sabiyan qatu acdama barakatan minhu wa innaa lanatakhawafu calayhi waba'a maka waxaan uga baqaynaa cunugeeni xanuunkan magaalada mako iyo xanuunadeeda markaan waxaan codsanaynaa in loo oggolaado mar labaad inaan ceshano oo loo oggolaaday way la soo laabteen baadiyadii banuu sacd ayaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam labadii sano radac markay dhammaatay ka gadaal ayaa lagu soo celiyey muddo markii halkaas rasuulku joogay caleyhi salaatu wasalaam ayaa xaliima waxay tidhi nebiga caleyhi salaatu wasalaam isagoo la ciyaaraya caruurtii xaliima ayaa caruurtii qaarkood ayaa soo ordeen markaase waxay u sheegeen walaalkeena qurayshiga ah laba nin baa u yimid wayna soo qabteen way jiifiyeen calooshiisana way jeexeen markaase xaliimo iyo ninkeeda way soo baxeen nebiga caleyhi salaatu wasalaam oo midabkiisa isbedel ayay arkeen oo markaas rasuulka caleyhi salaam oynaya markaas waxay ka baqeen cunugii in la dilo kadibna way soo celiyeen hooyadiisii oo aamina bint wahab ayay markaasay ku soo celiyeen qisadii khabarkana markaas way u sheegeen aaminana markaas waxay u tilmaantay markii ay dhalaysay waxyaabihii astaamihii oo caruurta kaleeto ka bedelan ayay ka aragtay in uu markaasuu ka soo baxay ayaga xaggeeda nuurun inuu ka soo baxay ayay tilmaantay intaas waxaan ka qaadanaynaa duruus iyo cibar duruustaas waxaa ka mid ah barakada nabiga caleyhi salaatu wasalaam ilaahay u geliyey hooyadiisa labaad xalimatu sacdiya barakadaas way soo daahirtay wayna soo muuqatay wax kasto markaas ay haysteen ka soo muuqatay taa waxaa weeye barakada rasuulka xalimatu sacdiya iyo qoyskeedii markaas ilaahay ku barakeeyey barakaadkaas waxay ahaayeen ilaahay subxaanahu watacaala karaameyn nebigiisa markaas ku karaameynayo waayo xaliima iyo ninkeedii iyo qoyskeedii markay arkeen dheeftaas iyo barakadaas ay ka helayaan arrintaas waxay ku xambaartay in rasuulka ay jeclaadaan naxariis badan ay u muujiyaan mucaamaladiis ay wanaajiyaan dadaal iyo naxariis owlaadoodii aysan siin jirin marka rasuulka ay ugu dadaalaan way muujiyeen waxaan kale ka qaadanaynaa khiyaarullaahi lilcabdi abraku wa afdal addoonka wixii ilaahay u doora ayaa u khayr badan taasaan u fadli badan xalimatu sacdiya iyada khiyaarkeeda ma ahayna nebilaahi maxamed inay qaadato iyadoo markaas dhibsanaysa oo wax kaleeto waysay ayay markaas soo qaadatay laakiin dadkii kaleeto carruurtii waalidiintoodii nooleyd ay soo qaateen ayadaa ka dheef badatay nataa'ij fiican way ugu soo baxday taasna waxaa ku sugan darsun likulli muslimin oo wixii ilaahay kuu soo qadaray oo ilaahay kuu dooray inaad raalli ku noqoto hooyada dhashay nebi moxamed salaallahu calayhi wasallam ee aamina binti wahab ayaa geeriyootay isagoo da ahaan jira lix sano waxaana ay ku dhimatay deegaan lagu magacaabo alabwaa oo u dhexeeya maka iyo madiina xilligaasina waxay ka soo laabatay booqasho ay ugu tagtay reer abtiyaashiisa cabdiyaha ibnu najaar kadib geeridii aamina waxaa barbaarinta rasuulka salaallahu calayhi wasallam la wareegay awowgiisa cabdilmudalib kaasoo aad u jecla kana doorbiday carruurta uu isagu dhalay ee ahaa adeerada rasuulka salaallahu calayhi wasallam laba sanno kadib geeridii hooyadii waxaa geeriyooday cabdilmudalib da'diisuna waxay ahayd siddeed sanno waxaana uu cabdilmudalib kala dardaarmay adeerkiis abitaalib kaasoo dhankiisa aad uga soo dhalaalay barbaarinta iyo daryeelka wiilka uu adeerka u ahaa ee moxamed ibnu cabdilaahi salaallahu calayhi wasallam xigmadda allaah ayaa doontay in nebi moxamed salaallahu calayhi wasallam uu barbaaro isagoo agoon ah si ay u harayso daryeelka iyo macyada allaah oo barax tiran masaa'ibta isxigxigta ee asiibtay nebi moxamed salaallahu calayhi wasallam ayaana ka dhigtay qof leh qalbi dabacsan dareenkiisuna dhow yahay masaa'ibta gaar ahaan geerida ayaa qofka ka baabi'isa qalbi adayga kibirka iyo quruurka in labada waalid ee dhalay suubanaha salaallahu calayhi wasallam ay geeriyoodaan iyagoo ku jira da'da labaatameeyada ma ahayn inay ahaayeen dad la noolaa xanuuno adag ama wajahayay nafaqadarro iyo culays nololeed laakiin wuxuu allaah doonay in tusaalaha nuucan ah ee uula noolaaday nebi moxamed salaallahu calayhi wasallam ay isku sabarsiiyaan qof weliba oo waayey labadiisa waalid ama midkood kartida iyo ragannimada uu rasuulka salaallahu calayhi wasallam ku soo barbaaray yaraantiisa waxay ehel uga dhigtay inuu noqdo hoggaamiye ay ku soo hirato bashariyada oo idil garashada iyo gobonnimada uu lahaa suubanaha salaallahu calayhi wasallam ayaa ku hoggaamisay inuu shaqaysto isagoo da'yar si uu u kaalmeeyo adeerkiisa abitaalib haddaba maxaa ka mid ah xirfadihii iyo shaqooyinkii uu ku soo shaqeeyey nebiga salaallahu calayhi wasallam waxaa inooga warramaya sheekh abu maxamed ashaami horta nebigeennu salaallahu calayhi wasallam wuxuu barbaaray asagoo yatiim ah oo aabbihiis dhintay nebigu sannawaadkii hore oo noloshiisa ka mid ah baadiyaha reer bani sacad ayuu ku soo koray taasoo ka faa'iidaystay inuu si caafimaad qabta u koro jismi qawi ah caqli fariid ah inuu ku soo koro waxaa ka mid a waxyaala nabigu qabtay markuu qablal waxyi intuu joogay inuu raaci jiray ari inuu raaci jiray fii shabaabihi liahli makka qarashna uu ka qaadan jiray waa xirfad nebiyaalku ay soo mareen duruus badan iyo cibrna ay ku jirto keligeed nebigeennu salaallahu aley wasalam markuu dhallinyarada ahaa dadka ficiisa ah kalama qayb qaadanin lahwigooda iyo cayaarahooda ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ka ilaaliyey waxaa lagu yaqaanay caqlibadni maskax raajixa arrintii ku saabsanayd markii laysku khilaafay alxajaru aswad iyo xukumkii u ridayna waa daliilka koobaad oo ku tusinaya xikmaddiisiiyo caqligiisa sala allahu caleyhi wasalam nebigeenna waxaa lagu yaqaanay markuu dhallinyarada ahaa run saadiqu alamiin sumcad wanaagsan mucaamalo tayiba waxaa daliil u ah nebigu laba jeer ayuu u baxay khaarija maka oo dhanka shaam u aaday safaro kaleo hadda dibadda u aaday lama sheego marka xayaatu rasuuli sala allahu caleyhi wasalam qabla albictha waa xayaatadaas nasiiha ah oo ku dhisan khibrad nolosha uu ku lahaa nebigu sal ly slam sumca tayiba wax alla wixii hadhow dacwadiisa lagu dhibaatayn lahaana oo lagu ceebayn lahaana nebigu uu beri ka ahaa sala allahu caleyh wasalam qodob kasta oo qodobbada ka midana waxaa laga qaadanayaa cibar iyo cidaad oo yacni qofka muslimka ugu sugan oo daaciga ah ee sifaadka laga rabo qofka daaciga ah intuusan dacwada gudanin inuu bulshadiisa ku dhex lahaado ay ugu muhiimsan tahay inuu daaci runlow yahay xusnu mucaamala lagu yaqaano qof nasiiha u yahay qof maara tarbiya ruuxiya haysta u yahay ilaa waxyaalahaas oo badan buu laga faa'iidanaya insha allahu tacaala
مقام في الدرى صعب أنا لي نول مرضيه شبر المحال
mid ka mida qisaska muhiimadda xambaarsan ee la wariyo ka hor inta aan lagu dhawaaqin nebinimada suubanaha sallallahu calayhi wasallam waa safarkii uu ku aaday shaam isagoo da'yar haddaba mucjisaadka duruusta iyo cibarka ku jira safarkaas waxaan ku soo gudbin doonnaa xalqada xigta ee taxanaha insha allah
بدين محمد بالغ المعالي رضا الرحمن غايات مبتغاهم به شملوا ففازوا بالنوالي تأسوا بالمشفع يوم حشر وساروا خلفه